imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii yacquub rumaysadka iyo is-hoosaysiinta yacquub oo ah addoonkii ilaah iyo rabbi ciise masiix wuxuu salaan gaadhsiinayaa laba iyo tobanka qolo oo kala fidhiidhsan walaalahayow kolka jarribaado kala cayncayn ah kala kulantaan kulli farxad u tirsada idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento oo dulqaadashadu ha dhammayso shuqulkeeda si aad kaamil u ahaataan oo aad u dhannaataan oo aydnaan waxba ugu baahnaan laakiin haddii midkiin xigmad u baahan yahay ha ka baryo ilaah kan kulli si deeqsinnimo ah u siiya isagoo aan canaanan oo waa la siin doonaaye laakiin rumaysad ha ku baryo isagoo aan shakiyayn waayo kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirka badda oo dabayshu kaxayso oo rogrogto ninkaasu yuusan u malayn inuu rabbiga wax ka heli doono labaqalbiiluhu wuu ka rogrogmadaa socodkiisa oo dhan walaalkii hooseeyaa ha ku faano sarraysiintiisa kii taajir ahuna ha ku faano hoosaysiintiisa waayo wuxuu u idlaan doonaa sida ubaxa cawska qorraxdu waxay la soo baxdaa kulaylka wayna engejisaa cawska oo ubixiisuna wuu daataa quruxda midabkiisuna way ka luntaa sidaas oo kale ayaa taajirku ugu lumi doonaa socodkiisa waa in jarribaadda loo adkaysto waxaa barakadaysan ninka jirribaadda u sii adkaysta waayo goortii loo bogo wuxuu heli doonaa taajka nolosha kan ilaah u ballanqaaday kuwa isaga jecel midna yuu odhanin kolkii la jirrabo xagga ilaah baa layga jirrabay waayo ilaah laguma jirrabo shar isaguna midna ma jirrabo mid kasta waxaa jarriba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho yaan laydiin khiyaanayn walaalahayga aan jeclahayow hadiyad kasta oo wanaagsan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor bay ka timaadaa iyadoo ka soo degaysa xagga aabbaha nuurarka isagoo aan lahayn rogrogmad ama hooslaalaabasho isagoo doonaya ayuu hadalka runta ah inagu dhalay si aynu u noqonno midhaha ugu horreeya oo uunkiisa cibaadada runta ah waad garanaysaan tan walaalahayga aan jeclahayow laakiin nin walba ha u dhoqsado maqlinta oo ha u gaabiyo hadalka cadhadana ha u gaabiyo waayo dad cadhadiisu ma keento xaqnimada ilaah sidaas daraaddeed iska fogeeya wasakhnimada oo dhan iyo badnaanta xumaanta oo qabownimo ku qaata hadalka laydinku tallaalay kan naftiinna badbaadin kara noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwa maqla oo keliya oo nafsaddooda khiyaaneeya waayo haddii mid yahay kan hadalka maqla oo keliya oo uusan ahayn kan yeela wuxuu la mid yahay nin wejiga abuuristiisa muraayad ku fiirinaya waayo wuu isfiiriyaa oo iska tagaa oo markiiba is-iloobaa siduu ahaa laakiin kii fiiriya sharciga kaamilka iyo xorriyadda ah oo ku sii socda isagoo aan ahayn kan maqla oo ilooba laakiin kan shuqulka yeela kaasu waa ku barakadaysnaan doonaa yeeliddiisa haddii mid isu maleeyo inuu cibaado badan yahay oo uusan afkiisa xakamayn laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn ilaaha aabbaha ah hortiisa waxay tahay in la xannaaneeyo agoonta iyo carmalada markay dhib ku jiraan iyo in layska dhowro wasakhda dunida